maamulka koonfur galbeed ayaa wada qorshe lagu howlgelinayo bangiga magaalada baydhabo oo muddo ka badan afar iyo labaatan sano aan wax howla qaban waxaa ka socda xarunta bangiga baydhabo dayactir lagu samaynayo dhismaha bangiga oo burbur iyo dacdarro ay ka muuqato mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ayaa munaasabada loo samaynaya dayactirka bangiga waxay ka sheegeen in dhowaan si toosa uu bilaabayo bangiga shaqooyinka bulshada uu hayay gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin ayaa soo dhoweeyey qorshaha koonfur galbeed ay ku doonaysay inay ku howlgeliso bangiga baydhabo iyo dayactirka dhismaha bangiga ka socda bangiga ganacsiga magaalada baydhabo ee dowladgobolka koonfur galbeed soomaaliya oo in badan xaqiiqdii burbursanaayay dhigay ma suurgelin in geedka dhisuushay maarne dayactirshii walaashii la bilaabo waana gacankajiisaasi dowladda maarne daanishka gacankajiisaasi iyo onkaalas dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya dhigay ma inin suurgelin una bilaawno bangigii maarne dhisuushii iyo nidaamshii kulli bilaawno inta dadka baadee ma dhismihii dhammaan insha allah ma rajeen in sidii oo bangi systemkii oo caadiga ay tin howlgala doono wasaaradda maaliyadda iyo hay-adihii shuquulka lahay maarne si caadiga na simaa doono insha allah
wasiirka maaliyadda dowladda koonfur galbeed sheekh xasan ibraahim oo isna waraysi aan la yeeshay ayaa xusay furitaanka bangiga inuu yahay mid muhiimad gaar u leh shacabka koonfur galbeed wuxuu sidoo kale wasiirka maaliyadda xusay in dayactirka bangiga ay ka taakulaysay dowladda denmark
kan hadda helay dayactirka bengigii baydhabo weeye ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in si dhaqsi ah u dayactirmo hadduu u dayactirmana uu gudin doono hooshii looga talagalay insha allah ee ummaddan waxay u diyaargarowday in ay dalkeedii dhisato oo adduunyadii iyo yani wixii yani caawin lahaa meeshii haddii ay lacag siiyaan ay dhigan lahaayeen wixii ay dalkoodii kala soo baxaan oo canshuuraha in ay dhigan lahaayeen waa bengiga waa muhiimadda koowaad oo dowladda ku howlgali karto hadda lacagta la qaadahay waxaan siinaa oo aan ku wareejinaa akoonno bengiyo gooni loo leeyahay maalintii bengigaani uu dayactirmana asiga ayaa lagu aruurin doonaa hantida dowladda leedahay asigaana kala maaran doona insha allahu rajo fiican oo yani fiican ayaan ka leenahay weliba waxaan rabnaa in xiriir la yeelano oo si ay noo caawiyaan world bank oo wax kasta oo bengigaasi u baahan yahay iyo ummaddaas u baahan tahay aan kala xiriirno insha allah wasiirka maaliyadda koonfur galbeed sheekh xasan ibraahim wuxuu caddeeyey inay diyaariyeen shaqaale si gaara u tababaran oo loogu talagalay inay ka howlgalaan bangiga kuwaasi oo haatan tababar u jooga buu yidhi dalka kenya shaqaale gaara ayaan u tababarnay oo haddaba qaar ka mid ah ay workshop ugu jiraan magaala madaxda kenya nairobi ay haddaba jiraan oo siminaaro qaadanayo loo tababarayo sida ay lacagtaasi u qaadayaan una keedinaan una maamulayaan marka shaqaalahaas horeenu lagu caawiyey ssf aa nagu caawiday shaqaalahaas shaqaalo ka taya badan oo ka tara badan insha allah waa samaysanaynaa waxaan rajaynaynaa inaa bengigaani uu noqon doono yani bengiga ugu horeeyo southwestn leedahay yani hantida ay leedahay iyo hantida caalamkaba lagu aamini karo oo la dhigan karo inuu noqdo insha allah tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe ee dalka shan iyo labaatan sano ka hor bangiga baydhabo wuxuu ahaa mid burbursan iyadoo qoysaska shacabka ee bangiga deganaanan dhowaan laga saaray mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo